subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada warka subax ee dalsan qodobada saaka ugu dooroonna waxaa ka mid ah faahfaahino dheeraada oo kasoo baxaya dagaal saacado badan qaatay oo al-shabaab ay ku qaadeen deegaanka budbud ee degmada galcad ee gobolka galgaduud dhinacyada ku dagaalamay deegaanka budbud oo guulo ka sheegtay dagaalka halkaasi ka dhacay kadib weerarkii wakhtiga badan qaatay ciidanka booliiska soomaaliyeed oo howlgal qorshaysan ka sameeyey garoonka diiradaha aadan cadde ee muqdisho oo gacanta ku soo dhigay rag lagu eedeeyey wax isdowmarin akhbaaraadka caalamka warkeena subaxaad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah dad fara badan oo ka qaxay magaalada khartuum ee dalka suudaan kadib fashilkii ku yimid xabad joojintii loogu dhawaaqay dalkaasi iyo kim jon un oo sheegay in dayax gacmeed ay samaysteen oo ku aadan basaasidda dadka
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trii g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trii g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale subax wacan oo wanaagsan waa subaxnimo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay labaatanka bisha abriil sanada laba kun iyo saddex iyo labaatan intii aada maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu dooroonaa warkayga subax markana kusoo dhawaada iyagii oo intaasi ka faahfaahsan haddii aan ku bilaabo faahfaahino kala duwan ayaa waxa ay kasoo baxayaan dagaal saacado qaatay oo xubno ka tirsan al-shabaab iyo sidoo kale ciidamo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya ku dhex maray deegaanka budbud ee ka tirsan degmada galcad ee gobolka galgaduud dagaalkaas ayaa waxa uu ahaa mid khasaare xoogan uu ka dhashay waxaana dagaalka lasoo wariyey in marka hore al-shabaab weerar ku bilowday qaraxyo ay halkaasi ku qaadeen ugu dambeyntiina sidaas uu ku bilowday dagaalka guud ahaantiisaba dagaalka ayaana wuxuu ahaa mid xoogan inkastoo dhinacyada ee halkaasi ku dagaalamay ee guulo ka kala sheegteen dagaalka halkaasi ka dhacay guud ahaanba markii loo eego dagaalka ayaa saacado badan qaatay waxaana dagaalkaasi ka dhashay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaaray xubnihii halkaasi ku dagaalamay al-shabaab ayaa weeraro inta ugu badan ku qaada xarumaha ay ku sugan yihiin dadka shacabka ah ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya dagaalkan ayaa waxa uu yimid kadib markii al-shabaab ee weerar qaraxyo ku bilowday ku qaadeen deegaanka budbud waxaana dagaalka labada dhinac ay isku adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan goobjoogayaal goobjoogayaal kala duwan ayaana waxa ay sheegeen in dagaalka labada dhinac uu kasoo gaaray khasaaro xoogan waxaana weli meelo ka mid a deegaanka budbud laga dareemayaa saameynta ka dhalatay dagaalka saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka ayaa sheegay in dagaalka ay ku dileen xubno badan oo ka tirsan shabaab islamarkaana hadda ay howlgallo xoogan ka wadaan duleedka deegaanka budbud ee gobolka galgaduud halka al-shabaab dhankooda ay sheegteen inay la wareegeen saldhigga ciidamada dowladda ee deegaanka budbud kana qaateen gaadiid dagaal oo yaalay walow aysan jirin warar madax bannaan oo xaqiijinaya sheegashada al-shabaab waxaa sidoo kale wararka aan helayno ay tilmaamayaan in qeybo ka mid a deegaanka budbud ee isgaarsiinta ay ka maqneyd inta dagaalkuu socday taas oo iyaduna yareysayba in la helo xogta rasmiga ah ee ku saabsan xaaladda deegaanka walow wararku ay sheegayaan in hadda xaaladdu ay tahay mid aada u degan saacadii lasoo dhaafay ayaa ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa deegaanka howlgallo xoogan iyo dhaqdhaqaaqyo ciidan waxa ay ka wadeen deegaanka budbud ee gobolka galgaduud si al-shabaab uga saaraan deegaanada kale ay ka ag joogaan deegaankaasi budbud lagu magacaabo guud ahaan dalka waxaa ka socda dagaalka ka dhanka ah al-shabaabkaas oo ah dagaal xoogan oo la doonayo in al-shabaab looga saaro deegaanada iyo degmooyinka guud ahaan gobolada dalka ay kaga sugan yihiin markan ciidanka booliiska gobolka banaadir ayaa kadib howlgal qorsheysan uu ka fuliyey garoonka diwladaha aadan cadde ee magaalada muqdisho waxa uu gacanta kusoo dhigay shan sargaal oo ka mid ah shabakad ballaaran oo booliisku ugu shakisan yahay inay musuq maasuq iyo wax isdabamarin ka dhex wado xafiisyada maaliyadda iyo lacag qabashada guud ee adeegyada dadweynaha ka bixiya garoonka diwladaha aadan cadde shabakadan ayaa sidoo kale ku eedeysan inay been abuurtay buugta iyo xaashiyaha ah, lacag qabashada guud ee dowladda ayna lunsatay een, dakhli dowladeed oo leedahay oo ka imaada oo dakhli dowladeed oo leedahay oo ka yimaada fasaxyada shaqada buugta iyo xaashiyaha been abuurka ah ayayna kooxda ku lunsan een, kooxda ku een, lunsanaysay kuna boobeysay lacagta iyo hantida dadweynaha soomaaliyeed xafiiska xerlaalyaha guud ee qaranka oo kiiskan kooxda la wareegay ayaa diyaarinaya dacwad oogista eedeysanayaashan iyada oo xubnaha hadda ku jira gacanta dowladda iyo kuwa ku lugta leh ay wejihi doonaan cadaaladda ciidanka booliska gobolka banaadir ayaa ku daba jira xubno kale oo ka tirsan shabakadan ku eedeysan musuq maasuq waxayna sheegeen in gacanta lagu soo dhigi karo xubnahan kale iyaguna oo hadda musuq maasuqa halkaasi ka wada guud ahaanba waxaana ay sheegeen in ay baaritaano kala duwan lagu sameyn doono xubnahan kadibna een, gacanta lagu soo dhigi doono guud ahaantoodaba siyaabooyin kala duwan ayaana arrintan loo hadal hayaa een, markii loo eego ilaa iyo hadda halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyaha dalsan muqdisho soomaaliya markana akhbaaraadka dibadda hogaamiyaha kuuriyada waqooyi ee kim jong un ayaa sheegay in dalkiisu ay u dhammaystirantay dayax gacmeedkii ugu horeeyey oo ay ciidamada militariga dalkaasi u isticmaali doonaan howlaha basaasida kim ayaa sheegay inay qorsheynayaan in dayax gacmeedkaasi hawada loo diro taariikh aan la shaacin sida ay ku waratay warbaahinta ee dowladdu maamusho tijaabada gantaalihii hore ayaa muujinayay in kuuriyada waqooyi ay awood u leedahay inay hawada u dirto u diri karto dayax gacmeedyo hase ahaatee waxaa quburadu ay su-aal geliyeen in dayax gacmeedyadaasi ay yeelan karaan kaamarado aada u horumarsan oo loo isticmaali karo howlaha basaasnimada kim jong un oo booqasho ku tegay wakaaladda sahanka hawada sare ee dalkaasi ayaa sheegay inay een, haysashada dayax gacmeedka loo isticmaal loo isticmaalo sahanka militariga ah inay muhiim u tahay dalkaasi gaar ahaan inay inuu si wax ku ool ah u isticmaalo gantaalada hubka nukliyeerka xambaara kim jong un hogaamiyaha waqooyiga kuuriya een, ayaa sheegay ee- ee hogaamiyaha ayaa koonfurta hogaamiyaha kuuriyada waqooyi ayaa sheegay een, inay jiraan haliso amni oo ugu imaanaya mareykanka iyo sidoo kale kuuriyada koonfureed guud ahaanba markii loo eego ugu dambeyntiina wadanka suudaan waxaa ka bilowday barakac xoogan kadib fashilkii ku yimid xabajoojintii lagaga dhawaaqay dalkaasi dadka shacabka ah ayaana ka barakacaya dalkaasi guud ahaanba markii loo eego waxayna intooda ugu badan dadku u barakacayaan qeybo fara badan oo kamid ah dalkaas dalalka dariska la ah si aysan dhibaato kaga soo gaarin colaada hadda ka hursan dalka suudaan taas oo sababi karta in khasaare kala duwan ay kasoo gaarto dadka shacabka ah guud ahaantoodba markii loo eego dadka ayaana siyaabooyin kala duwan dagaalkani u hadal haya iyagoona dadka badankood sheegaya in dagaalkan uu yahay mid dhibaato xoogan kasoo gaari karto dadka shacabka ah guud ahaantoodba maadaama ay dhibaatooyin kala duwan oo aada iyo aada u fara badan ay wajahayaan guud ahaanba markii loo eego warkii subax asaaka kala socoteen ra-diyaha dalsanna waa naga intaa intaa kan warkan warkiisa xiga ku kulmi doono ammaano allah
wararka aad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin war la hel yaabaa tala la hel